العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kitaab kolley sideednii hore inoogu socon doonaa afartii habeen bay ahaan doontaa caawa ugu dambeysay bal si horan ku yar aan ku wadi doonaa bidn illahi tacaala insha allah baabu jawaazi shurbi labani caanaha cabitaankooda bal jawaaskeedii iyo ibaaxadeedii buu baabkeedii yahay bal waxay noo iman doonaa dee waa caanihii iyo bal cabitaankoodii iyo wax uga tacalluqsan baa inoo iman doonaa caanana si guud ba ilaahay subxaana wa tacaala suuratu naxl nicmooyinkii waaweynaa ee badnaaye uu inoogu nicmeeye uu inoogu madno sheegtay bay kaba mid ahaayeen isagoo uu siyo dhiig ka soo saaray labankaa khaaliska labanan khaalisan saayiqan lishaaribiino marka kullu anwaaci laban oo dee xooyo mawashidii ah ee waa nooca imtinaanku ku dhacay ilaahay subxaana wa tacaala nicmooyinkaa waaweyna u inooguba nicmeeyeyba bal halkan in kooban baa inoo yar iman doonto rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ama cabid u cabay iyo waxyaalo kale bal inoo soo socda kolley xadiid ahaan aynu kitaabuliimaan kusoo maro habeenkii micraajka ama isrihii in rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh la dooran siiyey caano iyo khabro lasoo hordhigu caanihii qaatay kaasna wuu inoo soo noqon doonaa hore isagoo intan ka dheer kusoo maray wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna cubayd llahi bnu mucaadin اlcambariyu qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbat can abi isxaaq abi isxaaq الsabici imaamkii can اlbaraa'i qaala wuxuu ihi bara bnu caazib qaala abu bakrin الsidiiqu markaa waa laba صaxaabi baa xadiidka sanadka inoogu wada sugan barana waa صaxaabi ibnu صaxaabi abihina waaba صaxaabi caazib m abubakr baa wuxuu ihi asidiiqu lamaa kharajnaa markanu baxnay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa annagoo ah min makata maka aan ka baxnayn ila lmadiinati xaggii madiina u baxnay waa hijiradii rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh de waxaa la socday abubakrin waxaa la socday dee ninkii daliilkooda ahaa ee ina ureyqid laba odhanayo islaamkiisa laynooma soo naqlin ninka waxaa kaloo la socday dee mawlihii abubakrin camir bnu fuhayrena waa la socdayba bal markaa haddaba markaa ay baxeen ee ay hijiradii ayaa wuxuu idhi abubakrin mararna waxaanu marnay biraacin dumarka mararna waxaanu maray biraacin ruux xoolo la jooga adhi buu la joogay ayaanu maray walxalqad adisha uu haraaday oo rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna waqtigaasi biyana may wadan waanu haraaday ruux markaa raaci ahaa kollay waa raaci isagu xoolaa ma laha ina adhiga laakiin nin quraysh baa lahaa nin qurayshaa lahaa ayaanu maray qaala wuxuu yidhi faxalabtu waan lisay oo lahu rasuulkii ilaahay kollayna se riwaayo kale inoo caddaynaysa uu amray raacigii inuu liso oo xalbigiisani waa majaas ahaan kusbatan in min labanin caana ah ayaan u soo lisay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kusbaduna waxa weeye huwa shay lqaliil waa waxaa urursan adigu waa shayga caani way noqon wax kaleba kusbo waa la odhanayaa waa shaygaa yar baa kusbo macnaa in caana ah faataytuhu waan ula imi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bihaa kusbadii labanka ahayd baanu laba imi fashariba uu cabay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa radiitu ilaa aan raalli noqday bimacnaa rasuulka ilaahay uu horaadanaa abubakrna dee waa sadiiqiisii iyo dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay saaxibkiisii idi qoli lisaaxibi baabay qaswadaas ama dee bixitaankoodaas ahayd marka waxa walaac weyn iyo warwar ku hayay rasuulka ilaahay haraadkiisan baa kuba hayay markii rasuulka ilaahay cabay weliba qadar ku filan uu kaba cabay ayuu isagii dee qalaqii iyo walaacii iyo wixii baa kaba degay oo ka tegey oo markaa rasuulkii ilaahay de inuu kifaayadiisii cani kaba cabay tii markuu arkay ayuu isagii kuba farxayna ku raali noqday taasoo macnaa de wixii markii hore qalaqa ku hayay ee cadashkan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa meeshii ka baxay oo dee tiibuu ku farxay ku nasay oo qalaqii kaga tegey markaasuu leeyahy waa raali noqday macnaa waa taas ay shariba xataa calimta anahu shariba xaajatahu wakifaayatahu wuxuu ogaaday in ku filan rasuulka ilahi inu caanii kaba cabay taasaa deeto keentayba imika ridihiisan iyo farxadiisan xadaثna mحamed iبn الmusanى wbnu bashaari walafظ lbn الmusanى qaala waxay dhahan labada mحamed xadaثna mحamed bnu jacfarin qال xadaثna شhucbaة qaala samictu aba isxaaq alhamdaniya yaquul markii horena sanadka waa kii inooguba soonaa nisbadiisii un baa soo korodhay alhamdan asabiicina waa ta la yidhaaho de waa jirib reer hamdan kamida hamdan baa ballaadhan oo qabiilo weyn ahayd markaa sabiicna waa jirib hamdan kaba mida yaquulu xaaluu ku qowlayo samictu اlbaraaءa yaquulu لما أقبل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi markuu ka soo qaabilu kaba yimi min makata maka ilى الmadinaةi madine xaggeediina uu soo kacay ayaa faatbacahu waxa raacay oo soo gaadhay suraaqaة بnu malik بni jucshumin ninkaa suraaqo la odhanayaa soo gaadhay kale faatbacahu fadu zaa'ida weeye jawaabtii lamaaduna atbacahu dhan bay noqonaysaa marka suraaqa soo gaadhay oo waxaan u leenahay fa'du zaa'ide weeye lamaada dee sanoo kalea laba ficilo maadiya ayaa raaca ka hore ku xigaya kan jawaabta dhacaya dee t halkaa fa'ina ma gasho maxalkii fa'du ay gelaysay maaha ee fa'da zaa'ida un maanta waayo waa jawaabtii lamaade markii uu rasuulka ilaahay xaggaa ka yimi ayaa waxa soo gaadhay soo haleelay atbacu macnaa laxiqahu suraaqat bnu malik bni jucshum wuxuu u soo haleelayn ama u soo gaadhayna waa markuu maqlay isagu nin quraysha ma aha oo nin reer bani mudlija degaankooduna waa jidda u dhaxaysa madiine iyo maka ayay degi jireen bal markaas haddaba markii quraysh buu maqlay dee ayaamana waa ku ilaa saddex ishana godkii kuba jiray dalabkuna intaa meel kasuu gaadhay warkana waa la gaadhsiiyo ciddii bal soo qabata uun ama keenta ama xataa geeriba kuba keentee geel badan inay siinayaan bay taas dee jawaa-istaas bay adigu yidhaaheen ooy dadkiina gaadhsiiyeen marka wuxuu islaaad heshid waxaan bal matalan taas isagoo weliba dadkii kale tolkii ahaa markii arrinta loo sheegay inay halkaa dadmareed ka qariyeen qaala wuxuu yidhi fadacaa xadiidka waxaa warinaya bara lakinda abubakr buu kaba warinaya qisadii oo bukhaari oo kale waxaa dhacay de iyadoo markaa abubakr caazib uu kaba iibsaday raxli iyo koore ayuu ku yidhi inankaagan bara inuu ii qaado amar markaasaa uu yihi de waa yeema amrayo inaad bal qisadii niin ooga waranto waqtigii hijirado qisadiibuu ugaba warramay abubakrin markaa caazimna waa joogaa ee barana waa kaan jooga isagaana xadiidka abubakr kaba warinaya waata riwaayadii horena qaala qaala abubakrin waa xadiidkii hore unin qaala fadaca calayhi rasuul llahi salى اllahu alay waslm fadaca waxaa habaaray calayhi calaa suraaqata rasuul llahi salى اllahu alay waslm markuu dee nin faarisana waa ahaa xoolahanna hunguri weyn baa kaba galay geelaa badan markaasaa wuu soo gaadhayna markaasuu rasuulka ilaahay habaaray fasaakhat farasuhu marka faraskiisii uu fuushanaabaa dee lugihii dhulkii laba galay ooy macnaa nazalat fi lardi waqabadat alard walibana se riwaayaadka inooguba sugan dhulku ma aha dhul jilicsan may ahayn lugihii baaba degay jeemii bay la gashay dhulkii may dhul biri adag buu ahaa de waa mucjize ayay ahay tani iyo ximaayadaa ilaahay subxaanaه watacaala ilaaliyey faqaala wuxuu yihi markuu arkay inay dee arrintu xaggooda uun tahay idcu llaha lii ilaahay ii bari walaa duruka anu waxba kuma yeelayo ilaahay ii baryo dee rasuulka ilaahayna fadaca allah ilaahay buu u baryo adugu faraskii waa usoo baxay markaasuu kaba tegay oo uu iskaba noqday isagoo dadkiina ku leh markii horena dee waxaasaa kuba jiray aada soo dishid buu lahaa ama aada soo qabatid ood xoolaha qaadatid markii dambena uu laabmaynaya isagaaba lawar dariiqa waxba may marin oo dadkii kaba celinayayba wey haddaba taas buu ahaa de halkiina ma islaamin ee wuxuu rasuulka ilaahay ka dalbay inuu ammaan u qoro wuxuu gartay arrintan ay uu kuba gartay inay noqon iman doonto maalin uu dadka ka qaalib noqon doono isagu ka muuqdee daahirkaa noqon doono quraysh iyo kayrkoodba ka qaalib noqon doono markaasuu yihi ammaan ii qor maalintaasoo rasuulka ilaahayna camr ibnu fuhayra qore waa u qore laakiin maalintaa waxaa dee laynoo soo naqliyeyba rasuulka ilaahayna ku yihi bal ka waran haddii kisra sindimihiisii waa siwaaradii wixii dee boqortooye dahabka iyo xullida ah ee gacmaha kuba qaadanayay ka waran haddii lagu geliyo rasuulka ilaahay waa kaasoo waa dariidba dhuumanaya kisrana haybad weyn bu iyaga kulahay dee tu kisra ibnu hormuso ha buu ihi de adigu tii way socotay oo isagu markaa fatxuma ku islaamay iyadoo waktigaba dheeraad khilaafadii cumar markii madaa-in la galay ee wixii amticadoodii iyo bisaadkiisii iyo wixii laba keenay kuwaasi siwaaradii kaba mid ahaayeen ayaa u cumar radia allahu canhu uu u yeedhay waa khilaafadiisii waa arrintaa wacdigaas isagoo oofinaya markaasaa loo geliyay u yihi ba gacmahaaga sare u qaaday intuu yihi ilaah baa mahad intuu kisre ka soo qaaday waxaan nin reermi iyo markaa reer beni mudlija waa suraaqaha reermiiga u geliyey weeye وxbaahu wacda bisiwaaray kisra وbacda xiinin ataahu اlwafaa bal haddaba taas bay ahayd qaala wuxuu yihi waa tan maxalushaahidku intan dambe facadisha rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam famaruu biraaci ganami ku ari la jooga markii hore raacin ba ayay mareen qaala abubakrin الصdiiq ayaa yihi faakadtu waxaan qaatay qadaxan galaas baan qaaday waa weel faxalabtu fiihi weelkii ama qadaxii baan kuba lisay oo dee waa neef adhiyaaba la lisayaa lirasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam kusbatan qidcin min laban waxoogaa caan ah waa intaa uu lahaa rasuulka ilaahay baa cabdoon raalli kuba noqdo macnaa xaajadiisi buu kaba qaaday ayaan usoo lisay faataytu bihi macnaa faataytu rasuulkii ilaahay baa waxaan ulaba imi bihi bilqadaxi oo dee ay caanii kuba jiraan fashariba uu cabay xataa raditu ilaa aan raali noqday waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay xadiidka labaad waa kan sheegaynay hore inoogu soo maray bal iyada dee lebanki iyo imtinaankiisiiy waa taasoo jawaaskiisi iyo ibaaxadii iyo taasi oo nicmada weyne ilaahay inooguba nicmeeyey bal taasi iyada waaba imaka waxa kalaan u baahan maaha halkan sheekhu raximah llahu tacaala almasalo kaba hadlayaayo ay tahay masaladu dee shuraaxda kalena way kaba hadlaane ninkani raaci buu ahaa xoolahan muu lahayn waa nin raaciya ee ninkan isagu markaa fasaxaas iyo idankaa ma yeelan karo waana tan neefinta lasoo dhisay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caanihiisii cabay markaa wuxuu leeyahay nin qurayshina uu lahaa kolley waa nin ay garteenna waa ahaa raacigan iyo waxaan magaciisa laynooma soo naqlin bacda shuraax hadday ka dhacday ibnu mascuudna taasi waxaan waxba ka jirin weeye marka wuxuu leeyahay sheekhu halkan afar jawaabood buu soo dhigtay ay kala xoog badan yihin mid jawaab ahaa ninkani waa ninkaa dee iyaguba dadkii soo saaray kaba mid ahaa ama dee xarbiya muslimiintii wax ammaaniye cahdi ka dhexeeya aanu jirinoo maalkiisu wax hormuu leeyahay maba jirto taasi waa qowl waa waxaanu caanaab cabay leeyahay rasuulka ilaah arrin kale waaba nin rasuulka ilaahay dee ay garteenna waa ahaa oo uoga iskuba hadlaynayay oo aanu garanayay inaanu hadduu la yidhaaho waxbaa looga dhisay aan diidahayn oo haddii ruuxu uu ruuxan inuu ogol yahay ama waxaan raalli ka yahay uu og yahayna de kolley waaba wax uu dee isticmaali karo taasna waa qowl kale mala kuwa ugu ahamsan waxa weeyaan oo qowlka saddexaad oo ah inay curfigoodii iyo caadadoodii kamideed waxyaalaha caynkana ee ruux socotaa ruux dariiq maraya haddii neef loo liso dee ruuxii bal matalan xoolaa lahaana muu diidi jirin caadana waxay u ahayd ba arrinkani waa wax iska dhaqana ruuxii dariiq mariya raacigii inuu liso ama ciddii kolba xoolaa la joogtay la siiyo ay iska cabaan iyadoon wax dee xaggii kalena diidma iyo dee iyagaabay caadiya dhaqan u ahayd oo mima yatasaamaxuuna bihi likulli axad oo dadkii markaa rucaad ahaana way u fasaxayeenba ciddaas soo maraysa inay siiyaanba oo macnaha curfigoodiibaa taasba ahaa bal taasna kolley waa qowl kale ka afraad de annahu kaana mudaran buu leeyahay bal daruuradii haddaan iskaba dayno macnaha arrinkani dee waa iska curfi buu ahaayo iyagu taas walo de marka la eego axaadiis ay kuba timi dee kolley waxna malaha in hore inay uhoreysay aan filayo oo ah dadka iyagu dee xoolaha leh khasaa-intoodu iyo meesha kaydkoodu waa duruucda ama waashidooda ee ruuxnina ma jecla inta aqalkiisii lasoo galo meeshii khasnadiisii la jebiyo wixii raashinkiisii ama wixii u yaalay lagaba qaatee ujeeddadu idan la-aantooda oo caanahooda ama waxaa hakubo maalin oo kale laakiin haddii curfi uu jiro lagu dhaqmi karo oo dadka ay caado u noqotay neefka saasoo kalea waxaan la sahayo neef lagaba cabayo in laysu ogolaado dee basi kuma sugnaba imakaba haddii bal taasi wala xadiidkaasna aan sheegayaana uu jiro xadaثna mحamed بن cabadi raqمka boqol iyo sideed iyo لixan kuwa kitaab اiman markaas kolley intana waa ka dheera ama de axaadiiii israha ayuu laba socdo xadaثna mحamed بn cabadi وزahيr بn xarbi wlfd لبn cabadi qala xadaثna abu صfwana qala akhbarana yunuس عan الزhriyi qaala qaala بn الmuصaybi qala abu hurayrata in النabiya slى الlahu عalيه waslama utiya laylaةa sriya bih bal sanad kolley cid cusubya salaad maba jirte laakiin dee marka inta badan kolkol kunyo uu yimaado ama ruuxii muddo aan laba ararag waa qarsoomi karaaye waa ninka abu sufyaan unbaa malaa cid la isku baraarujiya u baahan oo dee waa nin horena aan kitaabka ugu soo aragnay meelo kanane magaciisa cabdullahi ibnu saciid ibnu cabdilmalik ibni marwan baa la yihi ninka cabdilmalik ibni marwane dee waxa weeyaan kole amiir almu'miniinkaba ahaa ayaa awow u ah waa cabdilla isagu waa taabiciintii ama atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey calaa ra'si lmiatain buu dhintaa la yidhaha waana nin iqaaye lakiin cabdillah ibn saciid ibn cabdilmalik ibn marwan abu safwan alumawi inta kale se waa dadkii yawdee soo noqnoqonayay in badan abu hurayra wuxuu yihi ina nabiya nebigu salى اllahu alayhi wasalam utiya waxaa loola yimi oo loo keenay laylata usriya biha habeenkii la dheermiyey ee la guuro geliyey biiliyaa isagoo ku sugan baytulmaqdis iliyaa waa baytulmaqdis magacyadeeda ayuu kaba mid yahayba waana la madaa san imaka inoo taal kol kolna waa la qasriyaabo iliyaa unbaaba lagu gaabsada hamsada ayaan laba gaadhin bal taas baaba la gaadhin halkaa marka uu joogo ayaa waxaa loo keenay biqadaxayni laba weel oo min khamrin wa labanin caano iyo khabraa ujeeddadu qadax ama koob waxaa ku jiray khamra ku jirtay koobna waxaa ku jiray caanaa ku jiray halkaa marka uu joogaa loo keenay de waxaana lagu yidhi ikhtar ayuhumaa shi't bal adigu ka doonto waa la dooransiiyey kolley riwaayo bukhaari baaba sidaasi ay tahay ayadoo waa taqdiirka inoo qora markii loola yimaa lagu yidhi ikhtar ikhtar ayahumaa shi'ta kolba kaa doonto iska qaado oo cab fanadara ilayhimaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaggoodii buu dayey faakhada labana caanihii buu qaaday lafdigan halka hore ku soo maray ayaa wuxuu ah faalhamahu llahu tacaala ikhtiyaara labani ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey inuu caanihii qaato khamradii muu taabane caanihii buu qaatay faqaala lahu jibriilu calayhi الsalaamu jibriil baa wuxuu ku yihi alxamdu lilah de waa nicmadan weyne ilaahay deeye ilhaamkan ilaah baa mahad leh aladii ilaahaasoo hadaaka kugu hanuuniyey lilfitrati waa dee islaamnimadii iyo toosnidii weeye fidradu halkan alislaam walistiqaamatu waa calaamadii fidrada calaamay fidrada u ahayd calaama islaamnimadkii iyo toosnidii ay u tahayba markaa tan ilaahay kugu hanuuniyey fitradii islaamkii iyo istiqaamadii wixii calaamo u ahaa low akhadat alkhamra khamrada haddaad qaato markii haddaad qaadan lahaydba khamrada gawat way lumi lahayd ummatuka oo waxa weeye canina waxay u ahaayeen calaamat alhidaaya walistiqaama khamraduna dee waa uma alkhabaaise waa calaamada ghiwaayada oo haddaad markii qaadato waxaan baa ummadaada dhexgeli lahaa ku faafi lahaayo ummadaadu shar iyo xumaan ayuun baabay dee waxa weyan kuba shuquloomi lahayd oo ummadaadu way lumi lahayd ama way hadlaabi lahaydba xadiidkayn hore waa taa aynuu soo maray maxalushaahidkuna dee leban baan kuba jirnay waa halka lebankan iyo doorashadii iyo bal calaamo istiqaamo iyo calaamo islaamnimo markaa inuu ahaaba dee waana kaasoo waxaa ugu horeeya ilmaha calooshiisa gale xidmihiisii dhexgala ee uu kuba kore kido u noqda iyo quut uba noqda taasi waaba isaga weeye in bal markaa haddaba iyadaa calaamadii fidradii calaamadii ama khamradu dee waaba taasi kolkol culimadu waxay dhahan maxaa xikmaddu ay tahay dee khamro iyadoo ay xaaraam tahay rasuulka ilaahay lasoo hordhigay oo la dooransiiyey bal waad xaf maxajariya baad soo qaado de waxa ay yidhaahaan waxaaba xikmaddu noqonaysa waktigaa ama jawaabtu ay noqonaysa waktiga caynkaasa warno dee waa qabla dhihi jirabe khabradu wakti ay xaaraam ahayd oo la xarimay horta taxriimkeedu intuu soo degay may ahaynba ama jawaab kale iyo jaanib kale de khabradan loo keenay waa tan oo inay khibradii adduunye may ahayn waa khabro kale ayaabay ahaydba dee calaamadu dee tan haba loo haw noqon lahayd be dee tii iyadu markaa xumaydba mabay ahayd tan lasoo dhigay bal ilaahay wuxuu ku ilahamiya caaniinu qaato dee waa kaa jabeelna nicmada weyne ee ilaahay subxaana watacaala rasuulka ilaah iyo ummadiisiiba dee waa calaamadii hidaayada ugu nicmeeyey buu ugu xamdiyey oo uu leeyahay waxaa inooguba sugan bay ilaah in looguba xamdiyo markay nicma cusboonaato ama insaankii wuxuu filanayey inuu helo ama wuxuu kaba baqanayey inuu dhaco uu ka daafacmo inuu ilaahay subxaana watacaala uba xamdiyo bal kolley waa xadiidku waa xadiid aynu soo mareen laakiin riwaayaadka qaarkood ba waxay ku yimaadeen waa riwaayo bukhaari ayaa waxay kuba yimaadeen in markaa uu rasuulka ilaahay sidratulmuntaha uu kuba sugnaa agteeda in weelalka loo keenay khamrada iyo caanaha ah loo keenay riwaayadana waa ta halkan aan hayno oo dee saba bukhaarina waa wariyey muslimna waa wariyey in markaa uu baytulmaqdis joogay looba keenay bal kolley siday kuma jamciya waxaaba dhici karta inay dee labada arrinbood ay tacadudeenoo halkan iyo halkaasba arrintani uu ahaa ama riwaayada bukhaari oo kaleo dee ayn yar lafti suma iyo meesha ay soo noqotay laga fahmayo taas inaanay sumadu baabkeediiba ahayn oo dee xaaladu ay tan un tahay markaa uu baytulmaqdis joogay bal labada wejba way soo dhigtaan ama way sheegaan culimadu وxdثnي سلمة بن شhبيب qال xdثna الحسن بن عyد qال xdثna معqل عن الزهري معqل بن عubayd لله الجزري dhamaan dadkan waa dadka xسن بن محaمد بن أعyن waa dad aynu soo araragnay un عن سعيد بن المسyب أنه سمع أbا هريرةa يقuل utiya رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wa بمثلhi xadيiثkii imka uu yunus اlayli ka warinayay زهري ayuu mid lamida معqل الجزري زهري kaba wariyey laakiin walam yadkur macqal riwaayadiisa kumuu sheegin biiliya ah oo utiya laylata usriya bihi biqadaxaynihun mooye intaa inay eeliye ahayd ama baytulmaqdis ahayd taas waxa weeye kumuu sheegin baabun fii shirbi nabidi wa takhmiir lina kolley nabiidku marka aanu iskaar keenahayn aanu wax caqli doorinahayn waataynu xalay soo maray oo waa bannaan yahay haddii dee uu isbedelo dhadhankiisii oo de markaa laga baqanayo iskaarkiisiiyo waxyaalaha aynu caqligiiba dooriyena waa taa waa laga dheeraanaya oo la iska ilaalinaya xukunkaa waan soo ogaane bal xadiid baa ina kuba sugan yihin inta badan waxay noqonaysaa baabka inta ka dambeysa waa takhmiir ilinaa weelka daboolitaankiisa weelkan ama ay cunta ku jirto ama se dee wax la caba ay ku jiraan si looga ilaaliyo wixii hawaam iyo xasharaad geli lahaa si shaydaanka oo isaguna meelaha xaadirayo dadka waxooda kaba xumaynaya ama dee ka taas loogaba dhowro oo kale si looga ilaaliyo wixii ba maalan say inoo dambaysa awbi oo kolkol timaadaa jirto asbaabaheedu ay yimaadaanoo dee wixii af banaan kuba dhacayso dadkii darar ugu sugan yahay sida jaraatim iyo bacteria iyo waxyaalo bal waxaa dee markan isticmaalo luqada marka laba isticmaalo si umuuraha looga xafido daboolkii weelkii la daboolayay taas bu waana kolley axaadiis waxoogaaya ayaa inoo socon doonto baabkan iyo kaka dambeeyaba uu ku sugnaan doonaa xdثna زhير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حmayd كلهم عن أbي cاaصم qال بن المثنى xdثna ضحاk أbو cاaصمkii weeye ضحاk waa ضحاk بن مkلد النبيل taas weeye أbو cاaصمna waa kuyadiisa أbو cاaصم النبيلna aad buu uguba شhuهroobay taas bخaarيna waa marka la eega dبقada koobaad ee sheekhyadiisa ragga kale lamay kulmin dabaqada koobaad ee sheekhadiisa waa atbaacu taabiciinta waa ee qolooyinka isaga ugu suurto gashay axaadiis hulaahiyaada inuu wariyo axaadiis saddexun ay isaga iyo rasuulka ilah udhexayso waayo waa atbaacu taabiciintii ama dabaqadii u dambeysay atbaacu taabiciinta muslim oo kale dad atbaacu taabiciin oo ula kulmay oo uu markaa wax ka warinaya ma jirte waa caashira kuwan uu markaa sheekhadiisu marka xadثna ضحاk أخbarana بن jurayji qال أخbaranii abu الزubayr أnahu samca jaabir بن cabd الlah yqul kale abu zubayr kitaabka waa ku badan yahay habeenna dee marar waan ka hadalay habeenna si fiican baaban ama dee si taama ayaan umuurihiisa iyo canacanaadkiisa iyo waxyaalaha ugaba hadalay caawana uu soo noqnoqon doonaayo bal matalan laakiin dee arrinkeenii horean soo sheegnay culimadu tadliis bay kuba sheegeen markuu dee mudeliskuna wax cancaneeyo bal xaafid ibnu xajar marka la eego mudelisiinta dabaqaadkooda uu dhigto shan dabaqa qolada saddexaad waa qolo tadliiskoodu badan yahay markaas ayuu kaba dhiga bal matalan haddaba muslimna waa kusoo noqnoqdaa waxaa dee horena waa taan gaba soo hadale bal layth ibnu sacad oo caawana riwaayo uu yeelan doona ayaa waxa ay culimadu yidhaahaan haddii layth ibnu sacad uu abu zubayr ka warinayo jaabir hadduu xataa can jaabirin yidhi onu samaac caddayn waxaa lagu xambaaraa samaac baa lagu xambaaraa sababta loogu xambaarayaana waxay tahay isagoo makana kulamo kulmay layth ibnu sacad abu zubayr almaki maxamed ibnu muslim ayaa kutubbuu kaba qortay malaa laba kitaab iyo markaasuu ku yidhi may aduu kitaabkiu kaba qortay axaadiisan dhammaan ma wada samaacagii jaabirba suu yihi waxaan kaba maqlay iyo wax layga warramay labaduba way kuba jiraan wuu ku soo celiyo ii kala calaamadii buu yidhi markaa dee samaaciisii buu calaamadiyey marka axaadiisa uu layth ibnu sacad uu kaba warinayo abu zubayr inkastaba can ha lahaato oo cancana ha lahaatee kol aduu min riwaayati layth lay waxay leeyihin tadliis laga aamin baa layahayo waa samaaciisii marka uma baahna isagoo waxay deejisan tahay in isagoo samaaca dee walada imaka halkan waxaan haynaa anahu samica jaabiran oo waa axaadiisii dee maqalka ayaan haynaabe bal markaa taas baa jirta laakiin waxaa dee jirta oo saxiixa muslim kuba sugan axaadiis waxoogaaya oo uu bal matalan abu zubayr warinayo oonu samaac caddayn oon laysa dariiqiisiina aan ahayn dahabi baa wuxuu ka cabiraa kitaabkiisa miisaan weeye markuu tarjamaynayo isaga صaxiixa muslim axaadiidaasoo dariiqa laysna aan ahayn oo jaabiru cancaneeye ma abu zubayr cancaneeya jirto deetu muxuu idhaha wafi lqalbi minha shay anaa ujeedadu waa tadliiskaas iyo qalbiga waxbaa kagaba sugan laakiin saaxibu jaamic taxsiil waa calaayi oo kale hadalka tacqiibinayay jaab m dahabi tacqiibinaya de kole waana aadna uu soo gaadhay bal may aad bay isugu hagaag bay isu soo gaadheen oo dee kole in yarbu ka geeri dambeeyaba ayaa wuxuu idhahaa jaamic taxsiil dee waxaa daahira muslim inuu dee xataa dariiqii laysbayaanay noqone samaaceedi ama siduu kaba cabira inay dee halkan cid kale hawarinaysa laakiin riwaayadii lays inay tahay oo durug kale ay kuba tahay inuu taa ka war helay ama uu ogaayo bal taas bay tahay laakiin de waa muslim waa taa inoo saxiix yeelay kolley axaadiistan habeenkaa hore aan filaya tiradooda sheegay dee laba boqol bay ku dhowdahay ama ay gaadhsiisan tahay riwaayaadka uu abu zubayr ku leeyahay kitaabka uu ku leeyahay mala inta samaaca amadii min awali kitaab ilaa akhiri san oo kale samicadan ay taalo waaba ilaa sagaashameeyey gaadhaysaa inta riwaayada lays canjaabirna ah dee labaataniya way kaba badan tahay haddii laas idhaahno uu cancaneeyo samaace laakiin de waxaa soo baxaya sideetameeyo kale in ka badan oo noocaasa sideetameeyo kale oo noocaasa inoo soo baxaya caawana uu inagu soo noqnoqonaya walow riwaayada lays iyo dad kaleo laysla simon uno xadiidkiisa la wadaagsa ay tahay imika lakin ti lays maha waa ibnu jubayr ibnu jurayj lakin wuxuu yihi anahu samica jaabir bn cabdillah yaqulu akhbaranii waxaa ii waramay abu xumaydin isaacidiyu qaala markaa jaabir bnu cabdillaahi waa saxaabi saxaabi kaluu ka warinaya isna ansaara kolay mundir ibnu sacd ibnu mundir kol kolna cabdiraxmaanna way yidhaaheen dee mundirna magaciisa way yidhaaheen waa nin xalayna waxaan soo haynay abu usayd isaacidi ayaan soo haynay waa isla reer weeye isna kunyadaasuu ku sharoobay kana kunyadiisan buu ku sharoobay laakiin ninkaa hore magaciisu malik ibnu rabiica la yidhaha abu sayd asaacidi oo asaacidi waa saxaabigaas kana abu xumayd asaacidi bal mundir baa magaciisa la yidhaha ibnu sacd ibnu mundir barhkoodna kolkol cabdiraxmaan bay isaga kaba dhigaane mid kastaba dee kunyadiisa ayuu aada ugu mashhuur yahay waana isla reer qaala wuxuu yihi markaa abu xumayd ataytu nabiya salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baan ula imi biqadaxin biqadaxi labanin waa weel ama koob ay caano ku jiraan min anaqiici meesha naqiic la yidhaha waa meel durugsanayd baqiic maahan malaa muslim meelo qaarkood ruwaata qaarkood malihi imika sanay dhacday ayaa barhkood baqiic yidha lakin waa tasxiif un bay leeyihin baqiic waa dee maqbaradii madiina naqiicuse asalka hore naqiic waa meeshan ay biyuhu fadhiistaan oo in waxa weeyaan ay kuba ururaan o yargoodan baa naqaac la idhaha lakin waa meel malaha daaq fiicanna kama bixi jiro kol kol in xoolaha zakadiya ximo ama seero loogaba dhigay iyo madiine waxoogaa uba jirtay dhinaca caqiiq taas bay halkaasaan wacan dee xoolaha meesha gelayey anuu halkaa ka soo qaaday koob buu kusoo qaaday rasuulka ilaahay buu uba keenay qadaxaasoo laysa aan ahaanin mukhamaran mid la daboolo oo weelkii af banaan ayuu caani ku sidoo rasuulka ilaahay buu u keenay faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh alla waa tii macnaa hallaad ahayd waa tii taxdiidka ahayd waa borin uu ku borinayo weliba sixasi uu kuba sugan yahay ficilkan alla khamarta umaad dabooshid umaad soo dabooshid ayuu yihi de waa taas weelkii kole dee wax la cunay wax la cabiye ay kuba jiraan waxyaalo kale ayaa kuba dhici karaa markaa adigu maad dabooshidba alla khamartahu walow tacruba walow tacruba maye an tacruba baa bukhaari oo kale halkan dhacday imaka antu inoolama socoto o dhan meer dambe ay kuba iman doonto walow tacrubu haba noqoto inaad gudubto ood si cardi iyo ballaad aada u dhigto caleyhi korkiisa cuudan oo haddaad wax kala weydo weeye wax kalood ku daboosho afkiisii oo dhan aada wada saarto aada weydo oo waxaad helaysaa uu noqdoba qori intaad qaatay qorigii aada dul dhigto laakiin siday noo dambaysa bismi illaahi aad tidhaahayd ismigaa ilaahay la raaciyo qorigaa la duldhigay marka aan wax kalo lahayn ayaa isagaa shaydaanka iyo wixii ka hor joogsanaya oo mancin ugaba noqonaya taasba haba noqoto haddaad wax kala weyday inaad bal markaan aada waxsaa u dul dhigto adoo ismigii ilaahayba xusayo ha noqotee maa taa la timaadid buu yihi qaala abu xumaydin abu xumayd baa wuxuu yihi waa isagaa le markaa inamaa umira waa la amray waa xadiidka si uu fahmay bilasqiyati waa siqayaasha iyo weelalka de ama waxa hargaha qarbadeed iyo sibraarada iyo waxa antuka in la xidho laylan habeenimo wa bilabwaabi waxaa kaloo la amray albaabadii an tuqlaqa in la xidho iyadana laylan habeenimo macnaha waxa weeye axaadiis baa inoo dambaysa rasuulka ilaahay albaabada in la xidho uu amray in wixii astiya ah weelalkaa dee biyaa macaanaa laguma shubanayo harga kaba samaysanna afkooda in la xidho inuu amray abu xumayd baa isagu wuxuu leeyahay waxaan dee amarkan dee kolley la amray askiyada in afka laga xidho waa habeenkii maalintii hadday iska afanaanaato markaa dee ujeedada wuxuu amarku taasuu kuba yihin buu leeyahay abwaabtiina waktigan la yidhi xidhana waa habeenkii oo dhici karta tuugu inuu yimaado dadku markay seexdaan oo wax kale ay iska soo galaan oo shaydaankuna albaabka furan waa soo gelaya dee isna fasaad laba socday waxyaalahaas ee iyadna habeenadii ayuun baaba la amray bal imaam nawowi kolley kalaam buu ku leeyay waan soo naqlin doonaaye xadiidka duruqdiisan ama dariiq keliya un weeye aan dhamaynayna وxdثnي إبراهيم بن ديناr qال xdثna روح بن عباadةa qال xdثna بن jurayجi وزكريا بن إسحاaq oo markaa maanta روح بن عباadةa ضحاk buu la siman yahay xadiidkii lakiin iبن jurayج iyo nin kale oo زكريا بن إسحاaq la yidhah buu ka wada warinaya labadoodaas baa abu زubayr kaba warinayo qaaluha waxay yidhaaheen أخبرnا abu زubayr أنhu سamعa jاaبر بن cabداللahi يquل أخبرnيi أbو xmaydin الساaعدي أنه أtىa النبiي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi wuxuu laba yimi بqadاxi لبن koob caana ay ku jiraan بmثلhi waa xadiidkii abu ضحاk بن مkلد عن بن jurayج mid laba mid ah qال waxaanu laakiin yihi waxaa odhanaya روح بن عباadةa وlam ydkr زكريaيna laba nin bay wadahayd iبن jurayج iyo زكريa زكريa isagu muu sheegin qwl abi xumaydi bileyl intan u abu xumayd yihi inamaa umira bilasqiyati waa hadalkiisan xadiidka marfuuca wey la wada wadaagsadeen waana isku lafdi laakiin intan ziyaadadii hadalka abu xumayd ee xadiidkii bal aada moodo si wuxuu ku khaas yeelayo arintan lays amray in weelka la daboolo ama se albaabada la xidho habeenkii taas iyada intaa zakariya riwaayadiisa kumay sugnaynba balin horta mid weeyaan oo dee waa laba arrimood baa inoogu wada sugan mid waxa weeyaan waa daboolkan la daboolayo way inoo socon doontaa weelkii iyo waxyaalahaas oo sheekhu halkan fawaa-idda kuba sugan uu halkan kuba sheegayo culimada uu kaba soo naqlinayo midna waa hadalkan uu abu xumayd leeyahy balta hore sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay culimadu waxay sheegeen oo xagga marka la eego weelalkii hala dabooladan fawaa-idda kuba sugan afar faa'iiday sheegeen afarta faa'iida laba xadiidkay nooguba sugan tahay oo mid waxa weeyaan shaydaanku weel daboolan dabool kama qaado qarbad iyo sibraar iyo weelka iyagana afka laga xidho xadhigga kama furo awooddaa lama siin aqal albaabkiisa la xidhay dusha inuu ka soo dhaco oo dusha intuu kuro uu halkaa dusha ama dusha kaba yimaadona iyada taas awoodda ma laha oo ilaahay muu siin laakiin albaabkii furnaa waa gelaya waalkii aan dee daboolka lahayn waa kaasoo isagiina hadduu ha cuna wuxuu doonaha kula sameeyo bal markaa midi waxa weeyaan xidhitaankan ama daboolkani shaydaankii baa laga ilaalinaya waayo axaadiistu taas way inoogu soo socsoco haddii la idhaahtaa arrinta labaadna waxa weeya xadiidka ku sugan oo aakhirka inooguba iman doontaa waxaa rasuulka ilaahay sheegay wakti ama habeena iyo lafti maalina labaduba ay timee bal dee sanadii kaba mida oo xanuunada dee faafee caamkaa kolley waa asbaabahoodii waa waxyaalihii ay kaba dhalanayeen ay yimaadaan oo dee weelkii badnaan ba ay gelayaan ba ay jirto hadhow dadkii dhibaata ay uga sugan tahay marka awbicadii iyo xanuunada caamkaa asbaabahoodii ama jaraatintoodii wixii baa lagaga badbaadayaa xidhitaankan iyadna waa faa'ido laba arrimood oo kalena way sheegaan culimadu oo faa'ido kaloo midi waa dee weelkii afka ban afkiisu banaanaa nijaasi way ku dhici kartaa waxyaalaha mustaqdaraadkiiyo waxyaalahaasaa kuba dhici kara tiibaa ilaalin ay uga tahay arrin kalena xasharaadkii waxaan dee socdee xayawaankaas ee xasharaadkiia barhkood ay wixii sunta lahaaba ay yihiin weelkii afka banaanaa way gelayaan ama way kuba dhacayaan tana wixii markuu xidhan yahay dee ama daboolan yahay iyada taasna waa lagaga badbaadayaa bal horta fawaaidda kala duwan ayaa inoogu sugan amarkan rasuulka ilaahayna amray siday inoo dambaysa dee wa guud ahaanba ina isaga imanka ninkan ubuu yihi maxaad u dabooli weyde amarkiina waa inoo dambeeya waxa weeyaan inooguma sugan amarkaasoo waa masaalixdeeni waa inaga danteeni waa masaalix dunawi o inaga inoo sugnaato waatay culimaduna ka cabiraan amarka inoo soo socda min baab irshaad inuu yahay arrinta labaad ee uu leeyahay abu xumayd habeenkii bay khaas ku tahay sheekhu wuxuu leeyahay lafdiga xadiidka inay waktigan wax khaas yeelayo oo habeenkii ku gooni yeelaya iyada xadiidka lafdigiisii kumaba sugnaa marka waxaanu soo noqonayaa culimada in badan ama intooda badan usuuliyiinta saxaabiga tafsiirkiisa waa tafsiir saxaabi hadduu lafdiga daahirkiisa wixii uu keenaye laga faa'iidaysanayo wax ka duwan uu qowlkiisu noqdo haddii lafdi mujmala oo dee si kale loo ogaanayn tafsiirkeedi iyo taawiirkeediiyo ay tahay waa la raacayaaye laakiin lafdigu macno daahira markuu leeyahay isaga tafsiirkiisna uu kaba dunaado taas oo kale dee intooda badan ba waxay leeyihiin qowlkiisaas dee xujo imakama noqonayo dadkii kale mujtahidiinta ma laazimayo bal markaatuu isagu leeyahay waxa weeyaan amarkan taqdiyadu waa amar caama oo imika madhaba raawi laguma khaas yeelayo dee kolleyna marka fawaaiddaa la eego waxyaalaha mafaasida kaba ratimaysa weelku hadduu afbanaanya la eego habeenkiiyo maalintiiba wixii way imanayaan bal awbicada soo degaysa ama dhacaysana maalintana laftii baa kuba yimi sida habeenna uguba yimiyo bal markaa waxa weeyaan arrinku caam weeye waxba khaas maaha xadaثna abubkr بن abي شhaybة وabو qrayb lfظ abي qrayb qal xadaثna abu mعaawiyaةa عan اlacmaشh عan abi صاalح عan jaaبir بn cabdالlahi qaala kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli الlaahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi maciisaanu ahayno rasuulkaanu laba joognay fastasqىa wuxuu dalbay u waraab dalbay oo macnaa dee malaa u haraadanaayo in lasoo waraabiyo ayuu dadkii dee guryahoodu ay ka dhowaayeen meesha ayuu dalbay oo taas faqaala rajulu nin baa wuxuu uhi yaa rasuula allahi alaa nasqika miyaanaan ku waraabinayn ma ku waraabinaa nebiida nebiid waana kaa biyahaas uun timir ama sabiib lagu radiyey xaaladeedii horey macaanaayeen un kuba suganeen ahayn xaalo ay isbedeleen wixii ay muddo yaaleen aan ahayn taas ma ku waraabinaa faqaala rasuulka ilahi wuxuu uhi balaa haa oo ujeedadu dee shar wuxuu doonin wuxuu cabo markaa malaha ninkana waxaa u dhowaa nebiidkaas baabuu helaya ama gurigiisu waa dhowaa kaana kuu keenaa buu yihi haa buu ihi rasuulka ilaahay dee nebiidkuna waa kaa aynu soo marree banaanaayee biyo uun ahaa timir lagu radiyey ama sabiib lagu radiyey weliba maalmarkiiyo waqtiyadiisii horena kuba sugane biyaha macaanaaday uun aan qaala wuxuu yihi fakharaja arajulu jaabir baa odhanaya qaaladan fakharaja waxa baxay arajulu ninkii baa baxay yascaa isagoo ordaya wuu degdegaya si uu rasuulka ilaahi uba keeno fajaءa wuxuu la yimi biqadaxin qadax fiihi dhexdiisa nebidu nebiduu ku sugan yahay laakiin uu af banaanaa sida arrintii abu xumayd oo kale faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam alaa khamartahu maa dabooshid walow tacrudu calayhi cuudan aad wax diisdhigo haddii aad wax kala weydo cuud aad saa cardi ahaan iyo de ballaad ahaan aada uba dhigtay ba haba noqdo dushiise maad wuxuun soo saartid weeye xataa haddaad wax kala weyday aada qori aad afka hunsaa ugaba soo saartood cardi ahaan uba dhigtay qaala wuxuu uhi jaabir fashariba u cabe waa xadiidkii hore abu xumayd iyo kani waa islaba mid culimada qaarkood baa iskuma fasiroo kaba dhigay ninkana inuu abu xumayd un yahay laba ibhaamiyey laakiin sida daahirkaa xaafidna uu yidhaaho aba nin kale oo de waxa weeyaan aan isagii ahayn xaaladaa hore eeg abu xumayd isagaa jaabir ugaba warramay xadiidka tanse waa joogay waa arrin uuba fadhiyey markaa kani waa musnadkiisii kaa horna waa musnadkii abu xumayd weeye oo waa musnadka jaabir weeyaane nin aanu inoo soo magacaabin oo saxaabadii un kaba mida oon abu xumayd ahayn weeye وxadثna cثman بن abي شhaybةa qال xadثna jrيr عan الأcmaشh عan abي سfyaan وabي صاalح عan jaabirin kolley de abu سfyaan iyo abu صاalح iyo dadkan jaabirka wax kaba wariyay oo dadkii dikrigoodu soo noqnoqonayey abu صاalح waa de kuwa ninkaa la odhanayay abu hurayrena kaba warinayey abu سfyaanna waa ninkaa طلxaة بن naafiع laba odhanayen hore soo maray ee isna jaabir wax kaba warinaya qaala wuxu uhi markaa jaabir labadoodu markaa way siman yihiin markii hore abu saalixun baa waynu soo aragnay oo keliya o kaba warinayo jaabir de xadiidna inkii baltaase jaءa rajulu jaabir ba wuxuu uhi yuqaalu lahu abu xumaydin nin la yidhaaho abu xumayd asaacidi baa la yimi biqadaxin min labani min anaqiic naqiic buu kalaba yimi faqaala lahu rasul kii hore nabiid waa kan waa naqiici de waa iyo caanihaynu soo maray waa riwaayadii hore markaa faqaala lahu rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam allaa khabartahu walow tacrudu calayhi cuudan lafdiga waan soo sharaxnay baabulmri bitaqdiyati اlinaayi waika siqaayi waikhlaaq alabwaabi wadikri ismi اllahi calayha waidfaai اsiraaji wاnnaari cinda الnowmi wakafi الsibyaani wاlmuwaashi bacda اlmgrib intaba axaadiisa inooguba imanayaan wuxuu u baabaysan yahay amarkii lays amrayey bitaqdiyati اlinaayi weelalkii in la daboolo way ka istiqaayi weelalkaa iyaguna dee hargaag ka samaysan sibraarada iyo qarbadada iyo waxyaalaha caynkaasa in afka laga xidho wa iqlaaq alabwaabi albaabadiina la xidho oo dee kolley mafsadadan innaga waa danteena oo haddii aynu taa yeeli weyno mafsada inooguma sugane habeen iyo maalin badan oo mafsadaduna way iman kartaa ee habeenkii aa sii badnaatay albaabadii in la xidho wadikr ism اllahi calayha markaa laakiin albaabkaad xidhaysana bismi اllahi la idhaa markaad wixii dabooleysa saas oo kale waidfaa siraaji waxaa kaloo iyadana u baabaysaya amarkii lays amrayey in la badihii ama waa wixii iftiimayey ee la iftiinsanayey la baktiyo iyo wanaari dabkii kale shanaay wax lagu karsanayey weye cinda nawmi hurdada agteeda oo macnaa gurigii aan lagaga seexan dab aan lagaga seexanay siraaj oo dee siraajkoodu iyaga waktigaas aamin lagama ahayn inuu dee dadkii aqalkii iyo dadkii ay kuba gubtaan oo sababta waxa weeyaan waxay ahaydba dee may ahayn imika kaaraabadeennan oo kale qaariban laga aamiye xataa haddaanay dee idaacat almaal jaanibkaa lagaba eegin de waxa weeye aan lagaba eegin kolkol dee iftiinkaasa laga aamiye in dhibaato kale ay kaba timaado walow dee iyadaba ay wax iman karaane waxay iyagu ahay dee laabadii imika waa dubaaladii un sayidkoodii ama xaydha ka samayseen ama sayidkii saytuunka kaba samayseen de waa wixii qawdkii ay kuma shidanayeen de waabay soo dhawaatay taasne ayaa weel dee markaa lagu shubayo dubaaladan imaka faynuusyadeena iyadoo wax ka sarreeya aanu jirin baa la gelinaya ama dee wax lamida dubaaladii dee waktigaa dubaalaba way odhanayeen fatiilana way odhanayeen bal matalan taa ma la geliya waa la shidaya marka waa iska adfanaan yahay aqaladoodii waaba aqaladaa kolley dhaksa isaga gubanaya sida dee imikaba aqaladeena looxe ay yihiin markaasaa maxaa dhacaysay haddii lagaba seexdo waxa weeye waxaa suurtagal ahaydba inay ama iyadu saasun kale oo dee dab ay kagaba dhalato ama se inoo soo socota jirku intuu halkan dee waa waxaa ifsaadka iyo dadka dhibtooda hadiyo goor dhibee intuu qaado intii fatiiladii de intii aan shidmahayn oo aqalkii la galaba oo dee saasoo weliba dee iyadoo qarad iyo ifsaadka waxdalo baabinteedii ay tahay waanay dhacdayba rasuulka ilaah fadhiya salawaat ullahi wasalaamu aleyh sijaadadiisii ku fadhiya alkhubra inay laabadii soo dabaaladii soo jiidayo ay halkii uu ku fadhiyay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ay keentay xadiidka abi daawud iyo buu kuma sugan yahay oo qadra dirham ay kaba gooday ay kaba gubto rasuulka ilaahay dee axaadiisi ula hadalka iskaba baktiyana taasi ay kaba mid ahayd oo shaydaanka tan oo kale waxaan oo kale tusaya oo bal masalan markaasay deeto dhibtaasi ay kaba imaanaysa reer saa ku gubtayna wuu inoo dambeeya bal markaa waxa weya laakiin haddii aamin lagaba yahay oo aan dararkaa laga aaminya cilladu waxay ahayd arrinta inoo soo socotay haddii ciladii laga aamin noqdo dee markaa alxukm yaduru maca cilati wakafa sigaani caruurtii in la joojiya khaasatan markay cadcadu dhacdo weeye walmawaashi xoolihiiba la xareeyo bacd lmaqribi oo maqribka dabadi intaba xadiidka inooguba imano wuxuu ihi muslim xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna laysu naxa وxadaثna mحamed ibn رمح qaal aخbarana lays can abi zubayr waa riwaayadii lays can jaabirin marka iyada halkan waa ta aan sheegayna ma ka hadlayna can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala wuxuu ihi qadtu daboola alinaaa weelalkii min ataqdiyati weeye ficilku markaa hulaaثi ma aha waa rubaaci waa zaka oo kale iyo kada haddii imaka kada unay tahay dee qeybtan waan damin lahayn oo gudu baan odhan lahayn sadee cudu iyo shudu iyo aanu odhanayno tani waa qada yuqadi markaa qaafku waa fadxisan yahay oo markaa dee kolley iltiqaa saakinayn iyo unbaa xurufaha qaarkood ay u dhaceen qadu daboola alinaa weelka daboola oo weelkiinii ay wax idinku jireen wax la cuno wax la cabo daboola bal waxay noo soo socotaa haddii waxa weeyaan aanay waxba kuba jirin oo wax lagu daboolanaa jira xataa in la gembiyo oo la foororiyo kii aan badhnaana xadiidka inooguma imanaysaa ee waxa weeyaan weelkii daboola wa aw ku xidha asiqaa waa dee waxyaalaha labadha lagu cabayey biyaha ee dee harkaba samaysan waa qarbadada iyo sibraaradiiyo waaqliquu xidha isna albaaba albaabkana xidha waadfiuu baktiya asiraaja laambadaha ashidanaysaana baktiya faina shaydaana waa kanta cali shaydaanku laa yaxullu ma furayo siqaan macnaa haddii aada xidho weelkaagii oo aada afka kaba xidho dee xadhigii waxaa laguma xidhayo sida asqiyadii oo kale shaydaanku awoodu ma laha dee khaasatan ismigi ilahina haddii la xusa shaydaanku awood taa looma fasixin taa awood looma siin idan looma siino awoodu ma laha uu ku furo walaa yaftaxu ma furayo baaban albaabkii haddii aad dee intaad xidho bismi illaahi aad tidhaahayn shaydaanku dee haddii mid kusii jiro malaa guriga sii joogay ruux la soo galay uu joogo mooyaane awood uma laha shaydaanku albaabkii inuu furo xidhnaa walaa yakshifu inaan weel la daboolayna daboolka kama faydayo marka maxay tahay waxyaalahani waa arrintii aynu sheegayna dhowrkii faa'ido midi waa siyaana waxa weeya de min ashayطaan oo shaydaanka ilaalintiisa iyo shaydaankii baa lagaga badbaadaya iyo fasaadkiisi iyo sharkiisii marka wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh fain lam yajid haddaanu helin axadukum axadkiin ilaa an yacruda inuu gudbo uun mooye kolley ficilka tay intooda badan luqawiyiintu yidhaahan waa taas yacruda barhkood baa soo naqliyay yacrida oo ra'da la kasriyo shuratu kasra lagaba dhigo ilaa an yacruda laakiin ka baa badan calaa inaa weelkiisa inuu ku gudbo macnaa daboolkalu waaye wax kaluu ku daboolu waaye inuu ku gudbo oo gudub ahaan uu udhigayo cardi ahaan cuudan qorisaa u dul dhigo oo wayadku rasmullahi waag markuu cardigaa la yimaado weelkii waa afbanaanye magacan ilaahay uu kuba xusay markaa ayaa siyaano u noqonayo ilaalin iyo badbaado oo wayadkura uu xusay ismallahi ismiga ilaahay uu xuso intaa uu mooyo wax kale uu waayo falyafcal saa haba sameeyo fain alfuwaysiqata waa halkii inwaadfi siraajadii bay iyada tani cillo u tahay fain alfuwaysiqata waa taskiiru faasiqatin faasiqa ayay taskiirteed tahay waana dee fawaati aynu xajba kusoo marnay fawaasiqda shanta jiirkii baa kaba mid ahaa fasaadkeeda badanu waa taa wax daroorinayse wax cunayse fasaadka badan leh dhibta badan dadka u leh haddaba tan baa dee khuruujkeedaas adaheeda iyo khuruujka xayawaanadii kale dee ee aan dhibtaa lahayn ay nooceedii kaba baxday fisqi waa macnaa waa kana alkhuruuj can idaaciya waxyaalo ayaa fuwaysiqo loo yidhi haddaba taa fuwaysiqadu tudrimu way hurinaysaa shidaysaa calaa ahlilbeyt ay ku gubaysaa dadka ahlulbeytka beytahum aqalkooda oo siday u gubaysaa waxa weeyaan dee markuu waxa aanu ahayn waxaa xidhan oo kale ay dubaaladii oo kale ay jiido afkiina dabkiina uu shidmayo intii aan dabka lahayn bay qabatay aqalkii bay la dhex gashay dadkiina way hurdaan la iskama ogaanayo markaasaa dadkiiba aqalkoodii dema aqalkiibaa kuba gubanaya walam yadkur muu sheegin qutaybatu fi xadiiihi waaqal qulbaaba isagu qutayba waayo maxamed ibn rumxiy qutayba la iska wada wariyey qutaybe laftigiisa intaa waaqliqu jumladaasi kumay sugnayn وxadثna yaحyى بن yaحyى qاaل qرأtu عlى maliki عan abi الزubayr عan jaabiri عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم bhada الxadiiثi غayra anahu qaala wuxuu yihi waakfi uu gembiya oo foorariya alinaa weelka aw khamiru ama dabool alinaa macnaawdu waa litawيic shakiba maaha haddii meelkii waxay ku jiraan de waa la dabooli hadduu maran yahay iyada hala foorariyo iyaduna taas wayaan de siyaanadii way kuma sugan tahay xasharaad ma gelayaan wabihaa kale inoo dambeeya kuma soo degayo ma gelayo shaydaankii isagiina maga mama ma rogayo bal markaa taasna waa de siyaanadii un walam yadkur muu sheeginoo eeg kale xadiidku waa duruqda inagu soo noqnoqon doontaa markii hore layt ibnu sacad can abi zubayr baan soo haynay waxaana riwaayadiisa ku sugnayd fain lam yajid axadakum ilaa an yacruba calaa inaahi cuuda wayadkura sma allahi falyafcal intaasi way noogu sugnayd ee ina kalena way noogu sugnaayeen imaka malik ibnu anas baa ka warinaya abuzubayr in intan waa kanoo waakfi linaa intii hore inoogu sugnayn aw khamiru linaa waa kan waa inoo halkan way nooguma sugan tahay laakiin maxaan u sheegin buu leeyahay tacriid alcuudi cala linaa in la dul dhigo cuud cala linaa ujeedada hadduu ruuxu daboolba waayo wuxuu afkii ka saaro waayo oo ay ahayd inay dee halkiisii u gelayso markuu bismigii ilaahay ismigii ilaahay xusitaankiisana raaciyo cuud uu saa u gudbay uu korkiisa uu dhigay intaasaanu sheegin oo isaga riwaayadiisa waa intaa jumladaas walam yadkur tacriid alcuudi cala alinaam kolley waxaana halkan sheekhu raximah llahu tacaala uu leeyahay baa laftigan dee tacriid oo kale ususha intoodii badnayd sidaas baa dhacday barhkoodna waxaa dhacay walam yadkur tacrudu ama matalan cibaaradaas oo kale ayaa dhacday labadooduba walow ta kale ay kaba yar dhowdo taasi laftigii xadiidkii hoostiisii loo soo qaatay loo odhan karo waa xakad sii dhow buu leeyahay in cibaarada wejkeed noqon la walam yadkur carda alcuudi manaa sababta waa maxay muxuu leeyahay tacruda waa ficil masterkiisu waa card waa duldhig ama tacriid oo kale dee carabo hadday too macno kale ah ayay maserkiisii noqonaysaa tacriid oo kale sida sarbeebtii iyo waxyaalaha caynkaasa ayay noqonaysaa ama de waxaa dee bandhigiisii wax kale loo bandhigayo o kale iyo bal markaa wuxuu leeyahay ususha badankeeda haba dhacde dee wejku wuxuu ahaan laha ama sida dee bal matalan luqadiina waafaqsan iyadoo la yidhaho walam yadkur carda alcuudi cala linaaya lakiin lafti waa san kitaabka dhacay ususha inta badan wey وxadثna أحمد بن يuنس qال xadثna زهyر wayna معaaوية qال xadثna أbو زبير عن جاaبirin imika waa nin saddexaad lays markii hore dambena malik imikana زهyر بن معaaوية abu زبير xadيidkii ka warinaya xadiثkuna waa kii jaaبirun qala qاla رasuuل الlahi صلى الlaهu عليه وaسلم marka wuxuu sheegayaa intii adigu ay sla yar dheeraayeen ama ay ku kala dunaayeen intii kale waataynu soo maree muxuu yihi أqlq baaba intaa riwaayadiisa way kuma sugan tahay fadakra waxaan u sheegay malaa de aqlqulbaabana uu horreysiiyey bimili xadiidi lays xadiidkii lays aynu kaba soo baxnay mid lamid ah waa alfaad laba mid ah hayra anahu qaala wuxuu yihi wakhamiru laniyata halkaa dabul inaa ay markaa riwaayada lays ahayd wakhamiru waana isla macno min atakmir alaniyata wa qaala waxaanu yihi eg riwaayadiisa halkan maxaynu soo aragnay faina alfuwaysiqata tudrimu calaa ahli lbeyti beytahum riwaayada lays may ahayn isaga tudrimu calى ahli اbeyti iyaabahum halkii beytahum bedelkeeda dee waana dharkoodii markay ku gubto aqalkiina waxaa dhici karta inay kuba gubteen bal markaa intaa calى ahli اbeyti beytahum tii bedelkeeda ayaa iyaabahum baa riwaayadii zuhayr kuba sugnayd وxadثnii mحamed بn msنى qala xadaثna cabdالرaحman waa ina mahdi qala xadaثna sufyaan waa hawri can abi zubayr waa nin afraad oo abu zubayr xadiidkii ka warinaya can jaabirin can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam bimili xadiiثihim saddexdii ka horeeyey waa zuhayr iyo malik iyo layt xadiidkoodii mid laba mid ah qaala waxaanu yihi isagu riwaayada waa cabdالرaحman can abi zubayr wاlfuwaysiqaةu fuwaysiqadu tudrimu waxay shidaysaa kollay ficilka adramana laazim iyo mutacadi uu noqda halkan waa mutacadigii tudrimu albeyta calaa ahlih waa iyaduna waa macnu waa mid keliya una waa alfaadon intaa yar bay ku kala dunaayeen inta kale waa iskaga mid ehelkiisa ayay kuba shidaysaa bal markaa dee say ugu shidaysana ama ay ugu gubaysana waa ta aan soo marnay un وxadثnي اسحاq بن maنصوr qال أخbarana rux بن عibaadةa qال xadثna بن jurayji qال أخbaranii caضاn bal jaabir xadiidkii baa inoo socda abu zubayr baa afartaa riwaayo hore lahaa imikana cada bn abi rabaax ayaa xadiidka imika jaabir kaba warinaya xadiidku laakiin waa kii hore akhbaranii cada anahu samica jaabir bna cabdillaahi yaquulu qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam ida kaana markuu ahaado ama uu junxuleyla habeenka madowgiisu oo macnaha uu dee alceedii intay dhacday habeenka madowgiisu yimaado aw amsaytum amase aad galabaysataan kolley galabtu walow maa bacda zawaalba mase la ydhaaho imika halkan macnaha waa cadceeddii ay dhacdo weeye fakufuu joojiya sibyaanakum caruurtiin oo ciyaalkaas guryaha debadaha iyo dariiqyada ka xareeya oo guryaha ku haya maxaa faidna shaydaana shaydaanku shaydaanna halkan waa jinsi baa looga jeedaa maha mid ee waa jinsi un waa jinsa shayaadiine yantashiru waa faafayaa xiinaidin oo malaa dee mugd mugdigan iyo dulmadan ayaa gees kale malaa quwo ziyaadoonu markii hore lahayna awban markaa u yeelaysaba oo waqtiyada caynkaasa ayuu dee aada u faafayaa ay baahayaan ay duruqda iyo meelahaas iyo dhulkaasay kuba baahayaan marka maxaa jirta dee ciyaalkii maxaa loogaba baqanayaa inay shayaadiintu markaa iyagii ku tacalluqaan oy dhibi ugaba timaado shayaadiintii ibnuljawsi imaamkaas baa wuxuu yidhahaa dee kolley umuurahaasna waxaa keenaya ciyaalkii shayaadiintii horta waxyaalaha dee iyo meelahay kuba dhowyiin waa gudaafada iyo waxyaalaha nijaasi iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa aadba usoo jiito oo kale ciyaalkiina ciyaalkaa yaryari dee waxyaalaha had iyo goor iskama dh lagama dhowro ama waxaas kama badnaadaan waa wixii shaydaanna soo jiidayay arrin kalena way jirtaayo dee ciyaalka yaryari adkaartii in shaydaanka ruuxa xirzi ugaba noqonaysay ilaalin iyo xifdi ugaba noqonaysana tiina way kaba maran yahayd marka wixii baa dee tadhowaanaya umuurta labadan arrimood oo iskalay ayaa dee waxay soo jiidanayaan ba shayaadiinta inay xaggan ciyaalkii kuba tacalluqo ama dhibaata ay ugaba timaado haddaba si aanay taas noqon joojiya oo dee dariiqadaa inay joogjoogaan ama meelha ku ciyaaraan ka xareeya oo u diida faida dahaba marka uu tago saacatun saacad min aleyla habeenkii kaba mida kolley saaca laftigeedu waa muanatay oo iyadoo bimacnaa xin ama zaman lagaba dhigay san baa ficilkii loo tadkeeriye adugu marka qidco habeenkii kamida waa dulmadaa hore ama markaa hore ay tagto malaa waktigaa ay iyagu dee soo dareerayeen faafidoodu ay badan tahay intaa dambe waa arrintii way sahlanaanaysaa markay saaca min aleyl ay tagto fakul fakhalluuhum kolleynayn eeg markan hore fakufu baan aqriyaya sababtu ficilku waa ficil hulaaثi oo kafa yakufu markaa amarkuna wuxuu ku yimaadaa un shakligii mudaariciisa ayuu kuba yimaadaa xarfu mudaaricii la gooyey un haddii u dee hamsatu wasl u baahdana markaa loo soo jiiday un wixii dee haddii xarafka xarfu mudaarica ku xiga uu reebanaa laakiin maanta waxaan dee iyagu tadciif kale ma reebana xarafkaasba oo uma baahna hamsatu wasl iyo kufu laakiin markii hore qadu baan aan lahayn waa qadu tana lafteeda imika khullu lama odrhanayo waayo ficilku hulaaثi maaha waa ficil rubaaci oo khalla weeye min atakliya taa horena qadaabayd min ataqdiya markaa yukhali iyo yuqadi baa mudaaricoodu ahayo markaa bal in xarafkii markaa dee xarfu mudaaracaha ku xiga xarakadiisii si un bay ahaanaysaa walow dee xagga dambe iltiqaa saakinayn xarafkii yadu meesha ugaba ama xaraf kaba baxayo oo markaa kufuna waa sidaas sawaabka ta dambena khullu ma odhanayne haddii hulaaثiye bay ahaan lahayd khalla iyo khullu oo kale khallu weeye khalluhum fakhalluuhum waa markaa iska sii daaya ujeedadu malaa shidadoodii iyo intishaarkoodii badnaa waa meeshii ay khalaas yaraanaya markaa dee iska daaya wa aqliquu xidha alabwaaba albaabada xidha wadkuruu marka waxaa loo xidhayaa dee waa inaga salaamadeena iyo badbaadadeena tuugii iyo wixii bay kaba ilaalin xayawaan kaloo gurigii soo gala shaydaankaasoo albaabkii funaa soo gala fasaad badan baa meeshii kaba ratimaya wadkuruu xusa isma llaahi oo markaa albaabada xidhaysaan bismi illaahi dhaha fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu baaban muqlaqan albaab xidhan ma furayo wa awkuu xidha qirabakum jamcu qirbatin weeyaan oo dee waa asqiyadii yaryaraa ama qarbadadii yaraa wadkuruu isma llaahi afka ka xidha waa afka rood ee dee markaa ka xidha oo xadhiggii ku xidha welibana markaa xidhaysaan wadkuru ismallahi bisinkii uba qabtoo ismiga ilaahay xusa wakhamiruu daboola aaniyatakum weelalkiinana wixii ay wax idinku jiraan oo dhan dabool saara wadkur ismallahi markaa saaraysaana bismi illaahi dhaha walow an tacruduu markii hore walow tacrudiyo baynu soo arkaynay antiot haba noqoto macna haddaa wax kala weydaan ina si cardiya iyo si guud aad dee ku gudubtaan calayha korkeeda shay-an waxaad dul dhigtaan oo cuud iyo waxyaalaha caynkaasa waxaan wada qarinahayne laakiin ismigii ilaahay marka lagu xuso bismi illaahi la idhaha kana la dul dhigo siyaanadii kaa kala faa'iideynaya tana wuu faa'iideynaya waadfi baktiya masaabiixakum waa laamadihina ashidanaysaan iyo dee dadkii kaleba markaa seexanaysaan iyada way guryii kaba baktiya kolley intuba waa awaamir dee anwaac maalan iyo ashyaa kala duwan baa layna faray waa inaga waxay maslaxo adduunya inooguma sugan tahay marka awaamirta halkan oo dhamiba waxa weeyaan waa baab irshaad weeyaan oo amarku markuu lilirshaad yahay dee kolley calaqa alwujuub iyo iijaab xaddii ma gaadhsiisna waa dee kolley nadbi baa lagu xambaaraya sababta waxa weeyaan maslaxadan laynoo faraya inaga danteena waa wixii dani inooguma sugnayd ee maslaxadeeni addunya inooguma sugnayd ilaahayna subxaanaه watacaala umuuraha rasuulka ilaahay inoo tilmaamay khaasatan markaa ismigiisuna uu raaco ismiga ilaahay raaco ayuu sabab ugaba yeelay ee dhibtaa imanka shaydaan oo kale in badbaadadii lagaba badbaadayay oo kale waa ka rasuulku inoo sheegay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wayl inaan dabolka ka qaadahayn askiyada iyo waxyaalaha caynkaasa ama wixii af kaba xidhnaan inaanu afkii kaba furfurahayn albaab xidhan ina waxyaas aanuba furahayn kol haddii dee awaamirtan sideedii loo qaatay lakiin haddii la qaadan waayo la furin waayo dee wixii darare ka yimaadaana ruuxii buu gaadhaya dhintaasi isagii baa markaasoo dee madarada ay kuba soo noqonaysaaye dee wuxuu markaa isagii ruuxii halis u noqonaya wixii ide iyo dhibe ee waxyaalaha kaba dhalanaya taas bu bal kollina axaadiisa waxay noogu sugan waa kan ismiga ilaahay xuso ay soo noqnoqotay alxadu calaa dikr اllahi tacala fi hadi almawaadic meelahan iyo dee wixii loo mid ahaaba in dee ilaahay subxaanaه watacala dikrigiisa had iyo goor la xusuusnaado oo bal maala ta وxadثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا روح بن عباadة qال xadثnا بن جurayج qال أخبرnي cمر بن dيnاr أنه سمع جابر بن cبدالله يقول نaحوa مma أخبر cضا maanta cمر بن dيnاr baa xadiidka ka warinaya jaaبir cada baa riwaayadii hore ahayd tii ka horreysay abu zubayr bay ahayd haddaba riwaayadan camr bnu dinaarna cada xadiidkiisi imankaan kaba soo baxnay waxyaalaha ku kala dunaadeen waayo misli kamau cabiraya naxwi buu kaba cabiraya oo kale ayay ahaydba ilaa annahu laa yaqulu isagu ma odrhanayo macnaa ma odrhanahayn weeye oo muu odhanoo riwaayadiisa kuma sugnaa mudaarica laga cabiray waa xaaladii horea laga xikaayoonayaaye udkur isma allahi caza wajala intaas riwaayadiisa kumay sugnayn dee waxyaalaha kale awaamirta laakiin way ku wada sugnaad وxadaثna أحmed بن cثmaan الnwfaliyu qala xadaثna abu caaصimi qal aخbarana بn jurayji bhada الxadiiثi can caطaaءi وcmr bni dinaari ka riwaayata rawxin rawx riwaayadiisii oo kale وxadaثna أحmed بن yuنuس qal xadaثna زhayr qala xadaثna abu زbayr can jaabirin xa وxadaثna yaحya بn yaحya qala aخbarana abu khaysamata labadan isagoo dariiqsan u wada socdaa marar kala duwan baan soo aragnaa marka horena zubayr laga cabiro marka dambana abu khaysama can abi zubayri can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam laa tursiluu hasii daynina fawaashiyakum waa xoolihii naas iyo mawaashidiina oo alfawaashi waa kulu muntashiri min almaal wax kastoo firda baahsan oo xoolaha kaba mida macnaa mawaashi un bay laba mid tahay waxaa loo yihi jminarkaa jamcu faashiyati weeye liannaha tantashir markaa dee ay xerada laga sii daayo waa taa baahaysa ee kala tegaysa dhulka kuba faafaysa ku foofaysa ama ku baahaysa haddaba xolihiina ha sii dayninaya oo sibyaanakum caruurtiina idaa qaamat ishamsu cadcadu markay dhacdo waayo waktigaa shayaadiintiiba aada u soconayso xarakadooda badan xataa tadaabay ilaahay ka tegaysa faxmat lcishaay waa cishaayiga dulmadiiso waa adigu dee markaa horo waa intaa hore ee madowgaa hore habeennimo un oo waa saacad waa ti laftigii horena aan kuba soo marnay ilaa dee faida dahaba saacatu min aleyli fakhalluum baynu kuba soo marnay waxaanu halkan saaxib anihaaya waa nihaayat lgariib uu sheeku kaba soo noqonaya dulmada ama mugdiga udhexeeya intaa maqrib iyo cishaayi dulmada caynkaasa ayaa faxmo lagu magacaabaa cishaayiga iyo ila alfajri dulmada udhaxaysana cascasa ayaaba la idhaahaa dee idaa cascasa manaa idaa aqbara iyo idaa adbara labadaba tafsiirkeedu u ahaabe waxadaثanii moxamed ibn musanى qaala xadaثana cabdالرaحman qaala xadaثana markaan xataa tadaaba faxmat اlcishaa faina shayaadiina shayaadiinta tanbacisu way dirmaysaa macnaa iyadoo aada u degdegaysa xarako badan bay yeelanaysaa waktigaasay baxaysaa faafaysa idaa qabat ishamsu cadcadu markay dhacdo xataa tadaaba faxmat lcishaai ilaa cishaayiga dulmadiisaa hore waa intiisaa hore cishaayiga uu tago waa intaa dee maqribka ilaa saacaddaa hore ee bal matalan ama qadcadaa zamankee hore ee cishaayiga iyo maqrib iyo intaa uga dhaxaysa ayay xoog leedahay shayaadiintii intishaarkoodu badan yahay markaa dambe se way yaraanayaanbe waktiga caynkaasa si aanay ugu tacalluqin si aanay dhib ugaba iman joojiya oo ha sii daynina وxadثnي محamed بن المثنى qال xadثna cبدالرحمaن qال xadثna سفyاn عن أbي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو xadيiث زhayr وxadثna cمر الناqd qال xadثna hاشhم بن القاسم qال xadثna لyث بن سعد qال xadثnي يزيد بن عبداللh بن وسامة بن الhاdي الlيثي عن يحyى بن سعيد عن جعفر بن عبداللh بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبداللhi qاaل waa sند aad u dheer waa sideed muslim iyo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aley halkan sideed ruux baa udhaxeeya dee isnaadkii ka horreeyeyna afar baabu ahaa khaasatan ka axmed ibn yunus suhayr abu zubayr can jaabir afar baabay ahayd kana waa afar kale kolley arrinta waxay kaba timi rag aada isugu dhow ama isku waqti ahay oo dhexdooda wax kala warinaya riwaayatul aqraam baa kuba sugan dadka waddadaan soo aragnay hore yaziid ibnu cabdillahi ibnu usaama oo yaziid ibn اlhaadina kolkol aan usoo arki jirnay waa taabiciinta raggii ugu dambeeyey yaxya ibnu saciid اlanصari isaguna waa taabiciinta raggii ugu dambeeyey o isku dabaqa labadaadnoo kala warinaya jacfar ibn cabdillahi ibn اlxakam waa xaafid mxajar haalisu ka dhiga qacqac ibnu xakiim oo waxa weeyaan ninkaa qacqac ibnu xakiim ee kaba dambeeya isaga ka yar jacfarba ka yar weynba oo waa dabaqadii ku xigta oo raabicu kaba dhiga oo bal markaa jacfar baa dabaq ahaan uga horeeya marka waxaan leenahay afar taabici ayaa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan oo lababa dhinac ay isugu dhow yihiin ama isku dabaqa yihiin ama ay dee labada dambe dabaqadoodu iskuba dhowdahay taas bayno taas baa keentay nuzuulkan iyo dhaadhacan sanadkii mid naazila uu noqday can jaabir bn cabdillahi qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul غطوا dbooل الإناء وأwkو xidha الثقاء فإنa في السنة waa تacliil kale horaan usoo sheegnay markaan de فawaaئda umuurahani ay noo leeday aan sheegaynay sanada waxaa ku sugan laylaة habeen ينزل uu soo dego فيiha dhexdeeda wabاء الwabاna wa المرض الcاam de waana asbaabtiisi waa waxyaalihii uu kaba dhalanayo taas ay timaado oo laa ymuru mana marayo wabahaasi بinaaءin weel laysa عalayhi kضاwn aan dabool saarnayn aw siqaain laysa calayhi wikaun aan xadhi ku xidhnayn oon afkii lagaba xidheen ma marayo ilaa oo uu maro nazala fiihi uu gelaya dhexdiisuu degaya ama nazala waxaa ku degaya fiihi min dalika alwabaa'i waa shayun min dalika alwabaa wax xanuunkaa ama cudurkaa caamkaa kamida waa asbaabtii cudurka jaraasiimta iyo bakaad iyo de waxyaalaha cuduradani ay kaba yimaadaan taas baa imanayso wixii gelayso dee hadhow dhibtaasaa idinkuba sugan bal haddaba taas si a uga badbaadaan dee waxa weeyaan weelalkeenii iyo wixiinii daboola afka ka xidha وxadثna نصر بن عalي الجهضمي qال xadثnي أbي qال xadثna layث بن سعد بhda الاسناaد بmثله غayr أنه qاl wuxuu yihi eg markii hore layث بن سعد hashim بن الqاsim baa ka warinayay imika waxaa ka warinaya cali dee waxa weeyaan الجهضمي ayaa kaba warinaya markaasaa muxuu yihi isagu غayr anhu qaal waa riwaayadiisan faina fi sanati yowma tii horena laylatan bay ahayd tanaafi kama dhexeeyo ee labadiiba imika wax tanaafi habeenkuna maalintii maanfeeye maalintina habeenkii maanfeyse yowma yanzilu fiihi wabaa wazaada fi aakhiri اxadiiثi wuxuu ziyaadiyey isagu qaala laysu lays ba wuxuu yihi falcaajibu nimankan acaajibta cindanaa anaga agtayada ku sugan waa reer masr buu sheeku ahaaye yattaquuna way iska ilaaliyeen dalika arrinkaasoo waxay ka cabsadaan oo kuwa markaas iyagoo ka baqanaya inuu helo fii kanuun waa wabahaas fii kanuun alawali bisha kanuun alawal la yidhaha macnaha tani wax inagayna khuseeya maaha waa iyaga ictiqaadkoodiiyo waa dadka caajimta rasuulka ilaahay waa inoo sheegun dee asbaabo marad oo inay dee timaado waqti awqaada kaba mida de inayna si aynu isagaba dhowrano yoomkii laynooma xadidin bishiina laynooma xadidina laakiin wakti ay timaadaa way jirtaa waxyaalihii afka banaanaana way ku dhacaysaa dee weelalkeenii iyo alaabaheenii inaan ilaashano aynu ka taxafudno taasumba weeye ama taxdiid bil iyo yoom iyo dee maha wax nas iyo wax dariiq cilmiya ama dariiq sharciya inooguma sugnaaday bal dariiq kaleo cilmi oo la yidhaha waxaasaa la raacayaana maba jirte waa iyaga caadadoodii dadka caajibtaahoo bisha kanuun lawal la yidhaaho ayay ka baqan jireen inay balaayo soo degaysaa jirto oo markaa taasi iskaba ilaalin jireen kanuun alawalna waa bishan dee waxa weya december la yidhaah weeye taas waa kanuun alawal taad bisha koobaadna kaminu hani ba yidhaahaan labada bilaada ka horreeyana waa kuwa tashriin la yidhaaho a dee marka la eego ciddii jaanibka magacyada tirsanaysay tashriin ulawal iyo tashriin uhani waa octobar iyo novembar baa tashriino kanuunadaduna waa labadaas kanuunulawal marka waa december kanuun uhanina waa bishan koobaad haddaba lakiin waxa muhima un rasuulka ilaahi wuxuu sheegay kolkol asbaab marad oo caam ah inay timaado de wixii weelalkaasna way kuba dhacaysaa de waana tan waktigan dee jarasim iyo waxyaalaha bacteria waxyaalahan ay sheegaan de waxyaalo la dhici karto ciddii de ilaahay uba qadaray inay waxyaala ay kuba yimaadaan oo rasuulka ilahi inayna amrayo weelkeenu inaynoo daboolnaad haddaan daboolayno gembi kii badhnaa wey kii kalena daboolba wey wixii kale afka laga xidhayana laba xidho umuurahaasa laga badbaadaya shaydaanka iyo cabaskiisi iyo wixiisiina waa lagaga badbaadaya xdثna abubكر بن أbي شhaybة وcمر بن نaqid وزهير بن حرب qالوا xadثna سفyاn بن عyynة عن الزهري عن sاlm عن أbيه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل laa تترkوu hakaga tegina الناara dabka fي buyuتiكم mqladiina حيina تنaamuuna tana waa أmr للإرشhاad ama nahyigani waa lilإرشhاad waa maslaxadeeni dhib baa kaba imanaysa dab guriga hadday dee laambadiyo faynuسadiiy waxaatayna iska bakti haddii ay dabkii kala tagna hala baktiyo ama dee xad iyo hab la leeyahy waa aamin baa laga yaha dararkiisi ha lagu sameeyo ee guryaha markaa seexanaysaan hakaga tegin ha kagaba tegino dabkii buu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kolley waxaana uu sheekhu raximah llahu tacaala leeyahay waa dee waktigoodiiba waa naaru siraaj waa laabadii dabkoodii wuu soo gelaya dabkii kalena waa soo gelaya waa caam lakiin wuxuu kaba cabiray waa waqariga eeg toddobaad ama se waa malqanaadiil lmucallaqatu fi lmasaajid ee baryahaasa kolley ay habgaadheen sa dee iyadoo laambadii ay tahay zujaaj kale iyo wax kale ay kuma sameynayeen si fawanisteeni oo kale wuxuu leeyahay qanaadiishan masaajida laga laalaadinayo ee dabkuna uu kuba shidmayo haddii dee xariiq sababteed laga baqanayo sax way noqono waa la baktiinayaa laakiin hadday aamin laga yahay dhibaato dee sida qaalibka marka waxaan odhanaya waa laambadaheenan oo kalea noqonaysa haddaan jaanib kaloo idaaco maaliyo lama eegin ciladii meesha laysugu diiday baa meesha kaba baxdayoo marka haddii layskaba daayo inay dhibtan laga baqanayo ayuu rasuulka ilahi ku celiyay haddii dhibtii laga aamiyo dhibaata ma jirto lakiin haddii dhibteedii laga baqanayo dee amarkan sidaa loo fuliyo ayay noqona ama nahyigan lagu dhaqmo xadaثna سacيid بن cmr الأشcariي وabubكر بن أbي شhaybة ومحamed بن cabd للahi بn نmayri وabu camir الأشcariي وabu quraybi وlfd abi camiri abu camir baa lafdiga soo socda leh kolley dhammaadna raggan waan soo wada aragnay abu camir الأشcarina waan soo aragnay marka waana nin qoyskay dee abu muسى الأشcari ah qoyskiisii bal dee xadiidkana dariiqoodii baa lagaba warinaya waana caashiro kaba mida kolley kitaabka muslimna waa leeyay bukhaari mana tacliiqiyo unbuu kaba wariyaay lakiin axaadiisan kale oo suusha kama wariyo magaciisana cabdullahi ibnu baraad baa la yidhaahaa abu camir alashcari cabdullahi ibnu baraad marka cabdullahi ibnu baraad ibn yuusuf ibn abi burdata weeye marka ninka sheekhiisa mooye sheekha sheekhiisu aabihii bay ilmaadeer noqonayaan oo burayd ibn cabdillahi ibn abi burda hadduu yahay ninkana aabihii baa baraad ibn yuusuf ibn abi burdata waa laba noo ilmaadeer rumo ah cabdillahi markaa adeer buu noqonayaa buraydka inoo soo socdaa ee bal waa taasoo abu camir alashcari kolley waxaa jirta laba saxaabi oo kunyadan wada wata abu camir alashcari ee midi isagu waa saxaabi wax riwaayaha kutubta usuusha kuma laha dagaalkii xunaynna waa lagu dilay waa markii rasuulkii awdaas waa kaas baa dee isagu abu muسى الأشcariyana way laba socdeen oo xadiidkiisa waata maqaasigu kuba sugan yahay rasuulka ilaahayna uba duceeyey markaasoo صaxaabigu halkaasu kuba dhintay abu camir الأشcari oo magaciisa cubayd baa la odhanaya la kaloo isna abu camir الأشcari oo xataa naftiisana ay cubayd yidhaaheen laakiin kitaabka tirmidiya unbuu kuba sugan yahay k labada صaxiix iyo riwaayo kuma lahaana waa jiraayo isaguna صaxaabi ah ninkan abu camir الأشcari makaan haynana magaciisa waa ta aan idhi cabdالlahi بn barad nin kaloo abu camir la yidhah baa ruwaadda jiro ninkani adeer u yahay oo kaa waxaa la yidhaha cabdullahi ibnu camir ibni baraad ayaa la yidhaahaa naftiisa abu camir alashcari baa la yidhaha waa qoyskanune laakiin kitaabka ibnu maaja unbuu ku sugan yahay riwaayo kuma leeyahay markaa meelahan kuma laha way ama kutubta kale riwaayo kuma laha wuxu uhi markaas an abi muسى xadaثna abu masamta can buraydi can abi burdata can abi muسى qaal اxtaraqa waxaa gubtay beyt calى ahlihi biاlmadinati dad iyagoo hurda ayaa aqalkii ku ololeeya oo way kuba gubteen min aleyl habeenimo ay fi leyl falama xudiثa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm markii ilaahay rasuulka ilaahay loo waramay bishani qoyska aqalkii uu kuba gubtay shanigoodii waanay hurdeen ayuu qaala yidhi ina hadihi naara dabkan aan kuba intifaacayno wax ku karsanayno taas inamaa hiya caduwun lakum cadow bay idiintoode awqaadda qaarkeed waa tan aan waxbaba reebayne dadkiina ay ku gubanayaan adduunyadii ay kuba gubanayso guryi ay kuba gubanayaan oo markaa sida cadowgu uu ku sameeyo cadowgiisoo kale ayay dee kuba samaysaa dadkii kuba samaynaysaa cadow bay idintoo dhib baa idinkaba imanaysa weeye faidaa nimtum marka aad seexataan macnaa aad doontaan inaad seexataan faadfiu cankum ha kaga tegin aqalada dabkiie iska baktiya dabka waayo dhibtaasay leedahay taas buu rasuulka ilah yihi allah subxana watacaala ala alam saan sheegayna casharko dee afartan iyo habeen baan ku wadaynaa hadii la yidhah habeen damba ma jiray allah subxana wataala